waxaan halkan u nimid inaan ka qayb galno aniga iyo wafdigii ila socday shirka ka dhacay magaalada davos loogu yeero shirka dhaqaalaha adduunka oo sanadlaha ama world economic forumka oo si rasmi ah looga casuumay dowladda soomaaliya iyada uu matalayo ra-iisul wasaaruhu macnaheedu in nala ku casuumo shirkaas oo furitaankiisina uu furay madaxweynaha indiya xiritaankiina uu xiray madaxweynaha maraykanka madaxweynayaashii adduunka sida jarmalka faransiiska ingiriiska jiniiska oo dad madax ay ka socdeen inay yimaadeen waa meesha sanadka marka uu bilaabanayo looga hadlo ama ay iska jidka dhaqaalaha iyo siyaasaddu iska guyso oo lagu jaangooyo sanad walbo bilowda adduunyadu meeshay u socon lahayd shirkaas ayaan u nimid shirkaas ayaan ka qayb galnay annagoo matalayna dalka iyo shacabka soomaaliyeed waana tallaabo muhiim ah oo ummadda soomaaliyeed ay gaarta dalku wuxuu soo maray dariiq dheer meesha hadda aan joogno hay-adaha ugu waaweyn oo hadalkooda uu ugu weyn yahay marka la isugu yimaado davos sanadkiiba mar waxaa ka mida hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka dowladda hadda jirta uu hogaamiyey madaxweyne farmaajo aniguna aan ra-iisul wasaare ka ahay iyo xukuumadduba waxa ay intii aan joognay aan xoog gelinay inaan la shaqayno bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka waxaa nooga soo baxay oo aan soo gaarnay ama aan ka soo haynay guulo bilow ah laakiin oo aada u waaweyn oo haddii aan sii taaba gelinno lix bilood oo kale ama sanad kale ama sanad iyo bar kale aan aaminsanahay inay tahay dariiqii horumarka ummadda soomaaliyeed halkan intaan joogay waxaan la kulmay madax badan oo ay ka mid yihiin madaxweynaha bangiga adduunka xogahayaha guud ee bangiga adduunka qofka madaxda gabadha madaxda ka ah hay-adda lacagta adduunka kulligood waxaan isla garanay in soomaaliya ay joogto meeshay ugu wanaagsaneed soomaaliya rajadeedu ay fiican tahay soomaaliya dhaqaalaheedu dib u soo noolaan karo soomaaliya ay dib ula falgeli karto hay-adaha dhaqaalaha adduunka